waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali iyadoo maalmihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayey marka la eego kudlad xildhibaano iyagu shir ku yeeshay magaalada nairobi xarunta dalka kenya kuwaasoo iyagu kaga dhawaaqay dalad loogu magacdaray hore socod taasoo shaki weyn iyo welwel ku abuurtay madaxda ugu salaysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ku faahfaahiyey sababta shirkaasi ay u yeesheen iyo ku dhawaaqista daladaasi hore socod xildhibaanadii iyagu ku bahoobay madashaasi hore socod ee dhawaantan ku shiray magaalada nairobi waxaana iyagu beeniyeen inay iyagu mucaarad ku yihiin dowladda soomaaliya iminka shaqaysa xubnaha kulanka isugu yimid magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ujeedkoodu uu yahay sidii loo dhisi lahaa madan la doonayo in looga dhammaado qabyaaladda islamarkaana lagu joojiyo waxaana intaa ku dareen inay iyagu aanay ahayn kuwa markaasi dowladda duminaya madashani ayay sheegeen inay tahay madal ay leedahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan islamarkaana uu ka qaybgeli karo muwaadin kasta oo soomaaliyeed xubinna ka noqon kara madashani hore socod oo iminka si ku meel gaara loogu yeglalay magaalada nairobi xildhibaan cabdirashiid xidig oo shir guddoominayay kulanka ay magaalada muqdisho ku yeesheen islamarkaana isagu ah guddoomiyaha kumeelgaarka madashani hore socod ayaa waxa uu sheegay in markastay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka afar dhibic shan loona gudbo nidaamka soomaalida oo dhan si isku mid ay wax ugu qaybsan karaan ee asxaabta faraha badan
waxaan rabnaa inaan marka halkan ka caddayno mowqifkeenna madasha hore socod sababta loo aasaasay sababtay u dhisantay iyo waxqabadkeeda ay ku wajahan tahay intaba waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inaan u sheegno madasha hore socod waa madal siyaasadeed ah madal ay ku midaysan yihiin la doonaya inay ku midoobaan xubnaha baarlamaanka labada gole qaar badanna ay ilaa hadda xubno ka yihiin sidoo kale bulshada soomaaliyeed aqoon-yahanada siyaasiyiinta qurba joogta ganacsatada saxaafadda ciddii xubin ka noqonaysana ay u furan tahay madashu waa madal hadda dhismaysa bilow ah maxaan ku idhaahdaa xubnaheedu ay ay ay ugu badan yihiin hadda xubna ka tirsan labada gole qaar badan oo siyaasiyiina ay ku jiraan oon baarlamaan ka tirsanayn ujeeddada madashu ay tahay dalku wuxuu muddo badan ku soo jiray barnaamijka four point five ee awood qaybsiga oo qaab qabiiliya kaasoo muddo badan lagu soo dhaqmayey qorshuhuna yahay in laga gudbo sida dastuurkeennu sheegayo iyo qodobada maxaan ku idhaahdaa dastuurka ee aynu haysanno sida cutubkiisa labaad qodobka lix iyo tobnaad siddeed iyo tobnaad labiyo labaatanaad oo qorshuhu yahay in loo guuro xisbiyo marka ujeeddadu waxa weeye in four point five laga guuro nidaamkii qabiiliga ahaa oo loo guuro xisbiyo madashu qorshaheedu waxa weeye sidaa aada ogtihiinna xildhibaanada waxaa laga rabaa laba sano gudahood xildhibaan kasta inuu ka mid noqdo xisbi dabcan xildhibaanada way ku waa khasab inay xisbiyo galaan weliba waxaa qorshuhu yahay haddii ay xisbiyo geli waayeen qofku inuu kursigiisa uu lumin karo
ilaa iyo bisha julaay ee soo socta ayuu sheegay inay madashay u furan tahay in cid walba oo soomaaliya marka ay ka qayb galaan isaguna xilligan uu yahay guddoomiyaha kumeelgaarka islamarkaana marka la gaaro bisha julaay uu sheegay in si rasmiya loo dooran doono madaxda ugu sarraysa ee madashaasi waxaana ujeeddada guud uu ku sheegay sidii looga gudbi lahaa qabyaaladda loona gudbi lahaa hanaanka asxaabta faraha badan ee madasha la doonayo in loo dhiso waxa uu beeniyey wararka saxaafadda isla dhex maraysay gaar ahaan baraha bulshada ee ku aadan in ujeeddada madashani ay magaalada nairobi ugu dhawaaqeen ay tahay sidii looga hor imaan lahaa dowladda iminka u shaqaysahay ummadda soomaaliyeed xildhibaan xidig ayaa waxa uu intaa ku daray in shakhsi walba oo soomaaliyeed u furan tahay inuu ka soo qaybgala madashani ilamaa laga gaari doono bisha julaay xilligaasi oo si rasmiya loogu dhawaaqi doono guddiga iyo madaxda maamuli doonta oo iminka isagu si kumeel gaara guddoomiye ugu yahay waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo sheegno oo caddayno horsocod qorshihiisa dhow xilligana kuma jirto mooshin lid ku ah madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wax la mida midna ujeeddadu waa dhismaha xisbiga horsocod si kumeel gaara ayaa loo yegleelay anaa guddoomiye ka ah waxaana qorshuhu yahay guddoon inuu yeesho golo fulin yeesho golo dhexana yeesho muddadan dhow ee hadda maxaan ku idhahdaa labadaa bilooda annagu waxaanu mas-uuliyaddaa sii haynaynaa inta maxaan ku idhahdaa labada bilooda soo socota bisha julaay marka la gaadhana golaha dhexe xisbiga ayaa isu imaanaya shirweynaa la qabanaya guddoonkii rasmiga ahaa iyo hawshii maxaanku idhaahdaa xisbiga rasmiga ahayna waa lasoo bandhigi doonaa dal kasta oo adduunka ka jira waxaa jira isla xisaabtan xukuumadda iyo dawladda markaa jirta qaybo ka mida ayaa waxay yihiin xisbiyo u dhisan si la xisaabtana annaga qorshaha iyagu waxaa weeye la xisaabtan inaan la xisaabtanno ciddii aan u aragno inay wax dalka ka qabanayso haddii wax fiican la qabanayo waxaa fiican baan taageeraynaa hadduu ra-iisul wasaaruhu barnaamij wada fiican wado waa taageeraynaa haddii madaxweynuhu wado waa taageerayna haddii guddoomiyaha baarlamaanka wixii dalka ka socday oo wanaagsan waa taageerayna cabdirashiid xidig ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada guud ee madashan ee loo aasaasay inay tahay siday uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka la soo dirsa bulshada soomaaliyeed islamarkaana madasha loo dhisay siday u muujin lahayd keliya dhaliilaha togan ee dowladda isagoona sheegay inay tilmaamayaan waxyaabaha looga baahan yahay dowladda ee markaa ka gaabisay maadaama iyagu yihiin wakiiladii shacabka islamarkaana xildhibaanadii bulshada ay soo dooratay sidoo kale waxaan ka hortegaynaa ama aan wax ka qabanaynaa ama aan aan aan aan maaragtay tala ka bixinaynaa wixii khaldan ee ama xadguduba ama aan dalka ku habboonayn sidoo kale waxaan tilmaamaynaa meelaha gaabisku ka jiro wixii loo baahnaa in la qabto ee gaabisku ka jirana waa tilmaamaynaa shaqadayadaana ah xildhibaanaan nahay annagaa wakiiladii shacabka ah annagoo afka shacabka ku hadlayna oo shacabkii wakiilkaa ayaana barnaamijkaa fulinayna waxaan rabnaa inaan marka caddayno waan aragno wararka laysla dhex marayo faraha badan oo dadku ay wareejinayaan baraha bulshada bulshadu horta waa inay ogaato wakiiladooda rasmiga waa xildhibaanada xildhibaanaduna waxay diyaar u yihiin inay waddankii uu shaqeeyo la xisaabtan uu jiro dabagal uu jiro horumarin ay jirto barnaamijka ayaa madasha horusocod ay u dhisan tahay marka waxaan rabnaa warka horusocod isagoon soo bixin oo runtii maxaanku idhaahdaa aan aan aan soo bandhigin aaraadiisa ayaa siyaabo badan loo fasiray qaar badan oo aan uga mahad celinayno si wanaagsan u fasirayna waa jiraan qaar badan oo runtii ama ama ama cabsi ama khalkhal kale uu iskaga dhacayna waa jiraan oo si kale wax u fasiray xildhibaanadan iyagu maalmo ka hor ku shiray magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya ayaa halkaa waxay kaga dhawaaqeen madashan cusub ee loogu yeeray hore socod taasi oo daran weyngelisay madaxda dowladda soomaaliya maadaama xubnaha hormuudka u ahay madashani qaarkood ay horay u yihiin kuwa u waayey xilalkii ay u tartamayeen
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali